saddexdii maalmood ee u dambeeyey waxaa xaniban marinbiyoodka suweys janal oo muhiim u ah nolosha dunida gaar ahaan badeecadaha u kala goosha qaaradaha adduunka marinkan oo uu xanibay markab weyn oo sida kumanaantan oo badeecad ah ayay weli socdaan dadaalada ku aadan sidii looga leexin lahaa jidka warkan waxaa qaahira nooga soo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni dowladda masar ayaa sheegtay in si kumeel gaar ah ay u xirtay kanaalka suways inta laga hagaajinayo markabka weyn ee ku xanibmay kanaalka suways usaama rabiic oo ah madaxa hay-adda maamusha kanaalka suways ayaa maanta sheegay in gebi ahaanba ay joojiyeen isku socodka kanaalka suways inta laga dhaqaajinayo markabka weyn ee evergreen ee dhex fadhiisay meel muhiim u ah kanaalka suways usaama rabiic ayaa intaasi ku daray dadaalada lagu doonayo in markabka looga dhaqaajiyo meesha uu ku xanibmay in ay qayb ka yihiin sideed ka mid ah doonyaha jiida maraakiibta waaweyn dhinaca kale shirkadda iska leh markabka ku xanibmay kanaalka suways ayaa sheegtay in ay wajahayso culays ku aadan sidii markabka looga rujin lahaa goobta uu ku ciladoobay shirkadda oo cudurdaar ka bixisay arrintani ayaa xaqiijisay in aysan jirin wax dhaawac ah ama shidaal ah oo uu beerdaraynayo ama khasaarinayo markabka weyna tallaabada dowladda masar ay ku joojisay isku socodka maraakiibta ee kanaalka suways ayaa timid kadib markii markab laga leeyahay dalka banama oo ka soo shiraacday dalkaasi shiinaha kuna sii jeeday dalka holand ama netherlands uu ku ciladoobay ama fadhisay kanaalka suways ee dalkani masar maalintii salaasada ayay ahayd markii markabkani uu dhex baraaqsaday bartamaha kanaalka suways oo ah marin muhiim u ah isku socodka ganacsiga adduunka waana markab xajmigiisu uu aada u weyn yahay dherarkiisana uu gaarayo afar boqol oo mitira halka ballaciisana uu yahay sagaal iyo konton mitir waxa uuna qaadaa xamuul dhan laba boqol afar iyo labaatan kun oo tanna sannado ka hor ayay dowladda masar ballaarisay marinka suways si ay u yarayso saxmada ama ciriiriga ay wajahayaan maraakiibta u kala goosha caalamka warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in ku dhow toban dooyood oo ah nooca jiida maraakiibta in ay ku howlan yihiin sidii markabka evergreen ugu rujin lahaayeen goobta uu fadhiisay lama oga muddada ay qaadan doonto samata bixinta markabka balse xeldheerayaasha masaarida ayaa sheegaya suurtogalnimada in howshaasi ay qaadato muddo dhowr maalmood ah kanaalka suways ee dalka masar oo isku xira badda mediterranean-ka iyo badda cas sanadkii waxaa mara in ka badan toban boqolkiiba badeecadaha caalamka waana marinka ugu dhow oo ay u kala gooshi karaan maraakiibta qaaradaha yuruba iyo aasiya hay-adda maamusha kanaalka suways ayaa sheegtay sannadii labada kun iyo labaatanka in kanaalka ay ka gudbeen in ka badan sagaal iyo toban kun oo markaba taasoo ka dhigan in maalintii ugu yaraan ay maraan kow iyo konton markaba xuseen saxnuuni v o a qaahira